waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali haddii aan wax yaryaro sharxo waxaa weeye waa maxkamadii sare ama circuit cortic halkan laga yidhahdo maxkamadii sare way wax go-aan soo saartay ay mar labaad ku diideyso codsi kaga yimid dowladda gaar ahaan wasaaradda cadaaladda oo matalaysa madaxweynaha wareegtadii uu soo saaray maadaama maxkamadii hoose ay joojis ay maxkamadii hoose ay xayiraadii uu kusoo rogay toddobadii wadan ay blogaraysay oo tiri waxaa inta sharcinimadeeda laga eegayo waxaan samaynaynaa hakad baan gelinaynaa ayaa hakadkiiba waxay ka qaateen appeal oo ay maxkamadda sare tageen maxkamadii sarena waxay ku raacday maxkamadii hoose ayay ku raacday marka taa wey wax maanta mataqaana ay soo baxay marka waxaan rabaa in la kala fahmo ilaa iyo hadda waxa socda waxa weye waa waa qaab procedural ah oo ma aragtay hakad la gelinayo ma aragtay si kumeel gaara wax loo codsanayo weye laakiin maxkamadii weyneyd ee ninkan madaxweynaha wareegtadii uu soo saaray inay dastuurka waafaqsan tahay in kale waxaasoo la yidhahda meridka weli wax mataqaana maxkamaddu maayna ka hadlin hadday maxkamadii hoose dib ugu noqon doontaa haddii alla yidhaahdo marka halkaasay wax marayaan waa gartay marka aad go-aankan u dambeeyey sida dadka uu u saameynaya macnaheeduma waxa weeye dadka ka soo jeeda toddobadaas dal hadda maraykanka way soo geli karaan oo amarkii madaxweynaha waa la joojiyey
dabcan marka sidii maxkamadii horeba waxay samaysay ee hoose amarkaasayto waxay maadaama ay hakisay dadku si fiican bay usoo gelayaan siday u saamaysay tan kalena maadaama ay ku taageertay maxkamadii hoose waxay ka dhigan tahay dadkii qaxootiga ahaa dadkii fiisooyinada kala duwan haystay ee wadanka soo geli lahaa ee toddobada wadan ka imanayay waxay fiisooyinkoodii iyo broceskooda si fiican bu u socona wayna iman karaan bay ka dhigan tahay waa gartay madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo dowladdu sidee uga jawaabeen go-aanka u dambeeyey ee maxkamadda
niyaho dee waxaan oga baranay madaxweynaha inuusan wax dhisanta uusan runta ama wax mataqaana waxuu isagu jecel yahay ama uusan doonaynin kasoo horjeeda nin aad aad ugu farxamaha ama u jecel durba tweet buu soo saaray uu leeyahay maxkamadaan isku arki doonaa waxaan umalaynaya maxkamaddu ilaa iyo hadda laba jeer bay ayaa laisugu tagay labadii jeerna waa waa wuu ku luusgareeyey marka waxa uu ka wada maxkamad baan isku arki doonaa kulley lama garan doono laakiin waxa weeye waxay u muuqataa laba fursadood bay hadda leeyihiin inay maxkamadan sare maadaama maxkamadii hoose ay dib ugu celisay inay doodood intay la yimaadaan halkaa fursad ay uga soo baxdo iyo inay dib u qaataan haddana weliba hakadkaa laftooda ay maxkamadda sare ee maxkamadda guud ee waddanka ay u qaataan supreme courtiga ayay leeyihiin taa laakiin inta badan lagu guuleysan maayo maxkamadda umalayn maayo maxkamadda guud inay u qaadan hadday u qaataanna inta badan way ku guuldaraysan doonaan say u muuqato waa gartay minneabolis baa ku sugan tahay meesha soomaalida ugu badan ay ka degan yihiin dalka maraykanka minnesotana waxaa ka mid ahay gobolladii dacwadii ugu horreysay ka keenay amarka madaxweynaha saameyn intee la-eg bay go-aamadaani ku yeesheen soomaalida degan minneabolis iyo maraykanka guud ahaan
go-aankan maxkamadda runtii mid aada loogu farxay wey aada loo soo dhaweeyey aada loo jeclaystay inkastoo stateka washington ay hormuud ka ahayd statekan aan degannahay minnesota mataqaana hawsha ugu badan baan ma aragtay ka qabanay oo ay ma aragtay aada bay u saameyneysay xafiiskaygu xataa mataqaana xeerlaaliyaha gobolkeenan maadaama soomaalida ugu badan aan hayno aad bay runtii noo saameysa aad baan ogala qayb qaadanay dacwadaha qaybtooda ugu badan baan la wadnay marka waan aad baan ugu faraxsanay aad baana loo soo dhaweyay sababtoo a dadka ay saameysay maadaama ay ay wadankii soomaaliya uu ka mid yahay oo dadka aad ay noo saameyneysa shacabkeena gaar ahaan inay madaxweynaha wareegtadiisii ay ilaahay hadda dhaqan geli weyda runtii aad baan ugu faraxsanay dadkuna aad bay ugu faraxsan yihiin waa gartay tan ugu dambaysa hadda madaxweynuhu waad sheegtay inuu arrinta twiit ka soo saaro uu leeyahay maxkamadda aan isku aragno tallaabada hadda xigto laga filayo dowladda iyo madaxweynuhu inay qaadaan maxay noqonaysaa wakti intee lag bayse qaadanaysaa in guud ahaanba la ogaanayo amarkanu inuu dastuurka dalka waafaqsan yahay iyo in kale su-aal wanaagsan waxaa weeye maxkamadii hore hoose ee hadda dacwaddu ayay ka timid markii hore ayay dib ugu noqon doontaa maxkamadaas hayta waxaa jirto ballan ay qabtay jimcaha soo socda oo ah toddoba iyo tobanka inay dhinac walba dhinacyadu ay soo gudbiyaan dacwooyinkooda qaybo ka mid inay soo gudbiyaan kadib haddana ballan bay qaban doontaa lagu dhegaysan doono optionka labaadna waa ka in maxkamadda sare uu aadi karo taana labadan maal maalmahan soo socdaa la ogaan doona maadaama kulle hadduu amarku go-aanku maxkamadda cusub yahay iyagu laftooda dib bay isugu noqon doonaan dib bay u eegi doonaan wax ay damacsan inay sameeyaan kulle sharci yaqaanadoodii hore ee markii hore dacwaddaanay tawaday ma way misgarayeen runtii pointyo badan oo fiican ay ku guuleysan karaan iyaga laftooda way misgarayeen marka dib bay isugu noqon ceer waa geli dambay kulle iyagu leeyihiin mar walba saan jecla waa garta tan u dambeysa qareen baa tahay minneabolis ka howlgala soomaali intee la eg baa ilaa iyo hadda arrimahan kaaga timid oo ama ka walaacsan amaba ay toos u saamaysa
wallaahi niyaho marka runta la eego waxaa weeye dee sida loo soo saaray wareegtadan maadaama aysan ahayn mid koka horeba aan laga fiirsanin aan qodob maaragta review processki loo baahnaa aysan marin ummad bulshadeena keliya ma aha ama communitygeena keliya ma aha waddanka o dhan bay waxay gelisay jahwareer adduunka o dhan bay jahwareer gelisay maalmihii hore xataa iska daa wax kale immigration dadka agentiyada socdaalku inay laftooda ku wareeraan waxay fulin lahayeen waxaysan fulin lahayn marka jahwareerkii dee weli waa socday muddo badan waxaynu qaadatay iyaga laftooda white houseka laftiisa iyo iyo iyo madaxweynuhu inay maalmo kadib ay kolba ka noqonayen lahayn kan waa ku jiraa kan kuma jiraan u malaynayna marka jahwareerka muddo badan buu socday amgalaad inuu naga dhammaada
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali